إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم واعلموا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام وفيها مصالح عظيمة وخيرات كثيرة بها يحصل التعارف والتآلف والتعاون بين المسلمين وتظهر بها قوة الدين وإغاظة الكفار والمنافقين ويحصل بها النشاط على العلم والسلامة من الكسل والاحتراز من وساوس الشيطان وفي صلاة الجماعة مضاعفة الأجور ورفعة الدرجات وتكفير السيئات والبراءة من النفاق والتخلق بصفات المؤمنين الذين يعمرون بيوت الله بطاعته كما قال الله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عباد الله وإن لصلاة الجماعة أحكاما وآدابا تجب على المسلم معرفتها حتى يؤديها على الوجه المطلوب ويحصل على ثوابها walaalayaal waxaynu kaga soo warannay khudbaddii inoogu dambaysay salaada jamaacada xukunkeeda xikmadaha ay xambaarsan tahay wax ka mida fadaaisha iyo khayrka lagu helaayo arrimahaasi ayaynu isku baraarujinnay maantana biidni illaahi tacaala waxaynu qaadan doonnaa aadaabta iyo axkaamta salaada jamaacadu ay leedahay wax ka mid ah walaalayaal si qofku ajarkii aynu soo marray iyo abaalkii weynaa uu helo si cibaadadiisu ay u toosto si si fiican uu ugu guto axkaamta iyo aadaabta sharcigu sheegay inuu u hoggaansamo marka hore uu barto cilmi uu yeesho marka labaadna uu dabaqo uu dhaqangeliyo ayaa qof kastoo inaga mida la gudboon baaraka allaahu fiikum adabta koobaade aynu soo qaadanaynaa waxa weeye ee marka salaadu ay timaado ee la adime wakhtigeedii uu galo acmaasha iyo waxyaabaha aynu ka shaqaynaynaa ama aynu ku mashquulsannahay waa in faraha laga qaado xagga salaadana loo soo kicitimo sidaasi ayaanu ahaa rasuulkeennii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam oo waxay leedahay caaisha ummi lmu'miniin kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yakunu fi mihnati ahlih faida xadarat الsalaaةu kharaja ila اlmasjid rawahu اlbukhaariyu wagayruh rasuulku salى اllahu عalayhi wasalama ehelkiisa iyo xaafadihiisa ayuu la shaqayn jiray howlahoodaasi la qaban jiray marka ay salaadu timaado xagga masaajidka ayuu u bixi jiray sidaa awgeed ayuhalmuslim yaa cabdallah marka salaada loo yeedho meheradaada soo xidhoo xagga salaada usoo kicitin hawsha kale aad faraha ku haysas dhigo xagga salaada waxa weeye usoo kicitin si aad ajarka iyo abaalka weyn u hesho waxaa ka mid ah adaabta muhiimkaa oo arrintaasi aynu sii raacinaynaa in masaajidka loo dhaqsado oo qofku uu ku dadaalo inta suuragalka u ah inuu masaajidka goor hore yimaado oo uu salaada waxa weeye iqaamadeeda ka soo horreeyo si khayr iyo wanaag kale uu usii shaqaysto xadiidkii abi hurayre ee saxiixaynka ku soo arooray wuxuu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam walow yaclamuuna maa fii safi lmuqadami lastahamuu dadku hadday ogaan lahaayeen ajarka iyo abaalka safka hore ku jira waabay u qoritami lahaayeen inay u qoryitamaan mooye si kale hadday ku kala waayaan waxa weeye qoriga ayay u tuuran lahaayeen waxaa halkaasi ka cad walaalayaal salaada in goor hore la yimaado goor hore loo soo dhaqsadaa wanaagga iyo qiimaha ay leedahay qofkuna marka uu wakhti hore masaajidka yimaado khayr iyo wanaag badan ayuu helayaa oo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama xadiid kale wuxuu lahaa waidaa dakhala almasjida kaana fii salaatin maa kaanat isalaatu taxbisu qofku masaajidka kolka uu soo galo in alla inta salaada darteed masaajidka uu ugu jira salaada uu sugayo ajarkii salaadu uu soconaya waxa weliba suuro geli karta inuu qofku khayr kalena raaciyo arrintaa oo uu qur-aan iska sii akhristo ama ilaahay jalla wacalaa uu xuso ama uu sii ducaysto ama cilmi iyo khayr la sheegaayo uu dhegaysto waxaa dhici karta khayr kale inaynu arrintaa waxa weeye raaciyo adaabta muhiimka a walaalayaal waxaa ka mid a marka masaajidka aynu usoo ambabaxnay aynu ku soo soconno xataa haddii salaada la galay qofku waa inuu si degan usoo socdo waa inuu iska ilaaliyo degdega badan iyo waxa weeye orodka si khushuucdiisi aanay u dhaawacmin dadkana aanu u dhibin wuxuu rasuulkeenu lahaa sala allahu calayhi wasalama xadiidka waxa weeye saxiixa ku soo arooray idaa ataytum asalaata facalaykum bisakiina famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum fa atimuu salaada markaa imanaysaan ee waxa laasimtaan asakiina xasilooni iyo deganaan aayar si nafis oo fiican isaga soo socdo ha soo ordina wixii aad soo gaadhaan ee salaada ka soo gaadhaan tukada oo la tukada jamaacada iyo imaamka wixii idinka horreeye idin dhaafayna marka imaamku salaada ka baxo aayar u kaco oo dhammaystirta iska ilaaliya waxa weeye orodka iyo degdega badan arrintaasi walaalayaal halkaa qalad weyn baa ka yimaada marka salaada gaar ahaan la galo dadku waxa weeye dhagac bay ka soo siiyaan in badani orod bay markaa isku dayaan gaar ahaan rukuucda waa lagu soo yaacaa iyadoo qofku ordayuu xiiqsan yahay ayaa laga yaabaa inuu soo galo arrintaana looma baahna haddii aad ka soo gaadha ayar iska soco rukuucda alxamdulilah haddii kalena marka salaada la dhammeeyo wixii ku dhaafay la kaalay walaalayaal dadka qaar weliba halkaa waxay ku daraan inay idhaahdaan ina allaha maca saabiriin ina allaha maca saabiriin markay arkaan imaamkoo rukuucsan iyagoo laga yaaba inay u jeedaan imaamka inay fahansiiyaan rukuucda kusii yara raag si aanu kuugu soo gaadhno laakiin taasina wax daliilah oo ay leedahay ma jirto aayar adigoon dadka ku qaylin adigoo aan soo cararin naftaad iyo dadka iyo jamaca toona aan dhibin aayar salaada soo gal waxaa kaloo ka mid a walaalayaal adaabta muhiimka ah masaajidkii marka aynu soo gallo waxaa lala imanayaa labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka la odhan jiray waa laba ragcadood oo layna faray amar baa ku soo arooro rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ina faray mar hadduu rasuulku ina farayna waa arrin waxa weeyaan markaa adag oo ay tahay qofku inaanu ka tegin oo xadiidka abiqataadee saxiixaynka wuxuu rasuulku leeyahay idaa dakhala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayn midkiin masaajidka markuu soo galay yaanu fadhiisan ilaa laba ragcadood uu ka tukanayo xataa iyadoo khudbadda la wado hadduu soo galo qofku iska fadhiisan maayuuna labada ragcadood buu horta tukanaya markaasuu dabadeetana fadhiisanaya khudbadda dhegaysanaya haddii uu qofku soo galuu la kulmo salaadii faralka ahayd iyadoo lagu jiro salaadaa faralka ah ayuu dee iska gelayaa taasaa ka xambaaraysa taxiyatulmasjidkii taxiyatulmasjid kale uma baahna laakiin iyadoo salaadii aan la gelin haddii uu waxa weeye yimaado taxiyatulmasjidka waa inuu la yimaado aadaabta muhiimkaa bay ka mid tahy waxa walaalayaa loo baahan yahay oo kaleo iyaduna muhiima masaajidka qofku markuu soo gelayo waa inuu dareemo inuu gurigii ilaahay gelayo inuu goobtii cibaadadiiyo khayrka gelayo waa inuu lugta midig soo horgeliyo adkaarta soo aroortayna waa inuu akhristo waxaa ka mid a inuu yidhaahdo allaahuma salli calaa muxamed allaahuma salli bismi illaahi allaahuma salli calaa muxamed allaahuma aftax lii abwaaba raxmatik intaa waxa weeye wuu odhan karaa waxaa kaloo soo aroortay inuu yidhaahdo acuudu billahi alcaظiim wabiwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim adkaartaasi ayuu akhrisanayaa ee rasuulka uu ku salleeyay sala allahu calayhi wasalama ilaahayna ka magan gelaya shaydaanka ilaahay weydiisanaya albaabada raxmadda inuu u furo adkaartaasina walaalayaal waa muhiim hadda dadkeennan faraha badan ee masaajidka ku jira masaajidkaynu soo wada gallay bal qofkii dikrigaa akhriyay iyo kii aan akhriyayna aa yar soo galay waxa weeye dib waa inuu naftiisa ugu noqdo adkaartaana in la laasimoo lagu dadaalo waa inaynu aada iyo aad ula nimaadno baaraka allahu fiikum waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta iyo axkaamta muhiimka ah ee salaada jamaacada dadkii imaambaa tukinaya ee salaada faralka ah gaar ahaan marka imaamaad ku daba tukanayso waxaa lagaa doonayaa imaamkii inaad waxa weeye mutaabaco aada la timaado oo aad salaadii dee kaga dayato marka uu waxa weeye sameeyo afcaashii waa inaad ka daba samayso oo imaamka arrinta loo sameeyeyba waa in salaadii lagaga daydo rasuulkeennu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih falaa takhtalifuu calayh faidaa kabbara fakabiruu wa idaa rakaca farkacuu wa idaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu wa idaa sajada fasjuduu imaamka waxaa loo yeelo loogu tala galay in lagu daydo haddaba aan khilaafina imaamka marka uu allahu akbar yidhaayo salaada xidho idina xidha oo ka daba xidha markuu rukuuco ka daba rukuuca samica allahu liman xamida markuu yidhaahdo idina dikrigaa la kaalaya marka uu sujuudo ka daba sujuuda walaalayaal imaamkii kolkaa waa in waxa weeye salaadiisii aynu markaa kaga dayanno waxaynu iska ilaalinaynaa imaamka inaynu kaba sii horayno waynu ka hadli doonnaa insha allahu tacaala in laga dib dhaco aada looga dambeeyo cudurdaar la-aan iyadana looma baahna in lala sinaado oo mar lala sameeyo gaar ahaan afcaasha daahirkaana looma baahna in haddaba imaamka laga sii horeeyo oo laga hor rukuuco ama laga hor sujuudo ama laga hor tooso arrinta noocaasi waa muxaram waa dembi aada iyo aada u weyn oo khatara weeye goodi iyo waciid daran baana ku soo arooray oo imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa baabu ithmi man rafaca ra'sahu qabla alimaam dembiga uu xambaaranayo ayuu baabu yahay qofka madaxiisa kor u qaaday imaamka ka hor ee imaamkii oon madaxa kor u qaadin kor isagu usii qaaday kasii horeeya dabadeeta wuxuu soo arooriyey xadiidkii ee abi hurayra radia allahu canhu ee rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalama amaa yakhsha axadukum idaa rafaca ra'sahu qabla alimaam an yajcala allahu ra'sahu ra'sa ximaar aw yajcala allahu suuratahu suurata ximaar waa waciid iyo goodi aada iyo aada u daran miyaanu ka baqan ahayn midkiin madaxiisa hadduu kor u qaaday imaamka ka hor in ilaahay madaxiisa madax dameer ka dhigo oo ilaahay jalla wacalaa gebigiisaba u bedelo oo markii hore madax qof buu lahaaye uu kor u tooso iyadoo madaxiisuba madax dameer uu yahay ama ilaahay suuradiisaba uu bedelo dameer suuradiisa uu ka dhigo waxa weeye waa goodi iyo waciid aada iyo aada u daran ilaahay jalla wacalaa sidaa quruxda badan inoo abuuray ee sidaa fiican kuu sameeyey inuu sidaa kale kaa dhigana waxa weeyaan markaa wuu awoodaa waa waciid iyo goodi daran oo loo sheegay qofka arrintaa fududaysanaya sahashanaya arrintaasina walaalayaal waa uun shaydaankii oo qofka salaadiisii ku ciyaaraya si salaadiisii qofka ay uga burto ama ugu yaraan dhaawac weyn uu uga soo gaadho waayo qofku imaamka amaha ka hor toosaama yaanu ka hor toosine dee mar layba imaamkiibuu daba socdaay oo salaada ka hor bixi maayo markuu imaamku ka buxunbuu isna ka baxaya iyadoo xaalku sidaa yahay inuu haddana arrimahan sameeyaa waa shaydaankii oo salaadii qofka ku ciyaaray haddii haddaba walaalayaal salaada imaamka uu qofku ka hor xidho salaadiisaasi ma guntamayso haddii waxa weeye arrimaha kale afcaasha kale ee muuqata uu kaga horeeyo sida inuu ka hor rukuuco ama ka hor sujuudo ama ka hor tooso arrintaasi waa muxaram aad iyo aada u weyn salaadiisina khatar bay ku jirta ahlulcilmiga qaar baa ku tegey inaanay salaadiisu kaa qudhiisa ay baatilba noqonayso sidaa awgeed waa in arrintaa aada iyo aada la ysaga ilaaliyo waxaa jirta aqwaashan salaada salaada dee waxyaabaa la akriyaa adkaar iyo ducooyin iyo adka waxa la akriya waxyaaba la akhriyaa jira aqwaashaa salaada dhexdeeda takbiiratulixraamka imaamka haddii laga horeeyo waynu ka soo warranay in mar dee lala xidhana maahay waa in laga dambeeyo sidaasoo kale salaamo naqsigana waa in laga daba salaamo naqsado laakiin afcaasha aqwaashaa kale salaada gudaheeda waxba dhib male qofku hadduu imaamka kaga horeeyo ama kaga dambeeyo ama marba la yidhaahdo waxa weeyaan maaragtay insha allahu tacaala waxba dhib noqon mayso iyadoo arrintaa tafaasiil iyo axkaam badani ay kusii jirto oo meelaheeda looga noqon doono walaalayaal saxaabadu ridwaanullaahi calayhim marka ay rasuulka ku daba tukanayaan ee rasuulku uu hoobtay inuu sujuudo sala allahu calayhi wasalam ilaa dhulka uu gaadhayo sujuudda uu gaadhaayo may waxa weeye sujuudda u foorarsan jireen way sugi jireen ilaa sujuudda uu gaadhayo markuu sujuudda gaadho ayay ka daba sujuudi jireen innagana in badan safafkeenna markaad u fiirsato waxaa la arkaa mar alla marka imaamku allahu akbarta uu bilaabo ayaa dadka qaar ay sujuuddii u daadanayaan oo kasii horraynayaan qaar rukuucdii bay imaamkii kasii hor rukuucayaan arrinta noocaasi waa arrin aada iyo aada u halisa ha la yska ilaaliyo dhib mooyaane dee dheefna ma laha ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu salaada iyo cibaadada inaga aqbalo ilaahay baynu weydiisanaynaa axkaamta diinteenna inuu ina fahansiiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu inoo fududeeyo aquulu maa tasmacuuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ayuha almuslimuun aadaabta muhiimka ah walaalayaal ee salaadu ay leedahay jamaacadu waxaa ka mid ah baaraka allahu fiikum safafka in la hagaajiyo safafka in la simo oo la hagaajiyaana sida xoogga badan waa arrin waajiba waayo amaraaya rasuulku sala allahu calayhi wasalama ayuu maaragtay nagu amray waxaanu rasuulku uhi latusawunna sufuufakum aw layukhaalifanna allahu bayna quluubikum wa fii bacdi riwaayaati bayna wujuuhikum sufuuftaydun simi doontaano idun hagaajin ama ilaahay jalla wacalaa qalbiyadiinna ayuu kala kaxayn oo waxa weeyaan maaragtay sii kala jeedin oo khilaaf iyo dhibaata ayuu idin dhex dhigi walaalayaal sufuufta qudheedu axkaam badan bay leedahay axaadiis badan baana ku soo aroortay hadda waxaynu uga jeednaay un baraarujin si safkeennu u noqdo saf toosan oo hagaagsan koo waa inaynu safka isku sinno oo aan dadku waxa weeye kala horhoraynin ee halka laga sifaya laga safayaana waxa weeye waa garbaha iyo qooraha iyo cagaha xaggooda dambe ayaa layska eegan laysla eeganaya oo faraha marka cagaha laga hadlaayo faraha laga simi maayo ee cirbaha iyo qonofyada iyo cagta xagga dambe ayaa laga simaya waayo dadka cagtoodu isma wada leega laba waxaa kaloo laga ilaalinayaa daldaloolka ayaa laga ilaalinaya oo sidaasi ayaa cagaha markaa la isugu dhajinayaa sida rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalama amarka ku bixiyey sufuuftana waa la isu dhadhaweynayaa oo labada saf ee isku xiga in dee dadku ay ku sujuudi karaan ayuunbaa loo dhexaysiinayaa oo labadii saf ee isku xigay ee aada loo kala fogeyn maayo oo aada loo kala durkin maayo waxaa kaloo la samaynayaa sufuuftu siday u kala horrayso ayaa loo dhammaystiraya ilaa safka hore ee uu buuxsamo ka dambe la bilaabi maayo waxaa in badan markaa aada safafkeena ku aragtaa iyadoo safkii hore dhiman yahay oo mid kale la yska sii bilaabayo safka hore waa in horta la dhammaystiro waata kale eh imaamka waa inay u xigaan dadka waaweyne caqliga iyo cilmigaba leh ee imaamka waxa weeye hadduu qaldamo markaa sixi karaa ee qur-aanka garanaya qur-aankii hadduu isku taago qur-aankii ka saari karaa xaggaa hore ee imaamka xigtaa waa inay maraan marka walaalayaal sufuuftana qalado badan baa dhaco dhexdooda waa in iyadana aada iyo aada loogu dadaalo adilo fara badan baa ku soo aroortay waxay ka mid tahay safka oo la simaa salaadii oo la oogay oo la hagaajiyey ayay ka mid tahay sida rasuulkeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waxaynu kusoo gebagabaynaynaa aadaabta masaajidda marka la imanayo salaada jamaacada waxaa ka mid ah in la iska ilaaliyo wixii dadka dhibaya wixii dadka dhibaya ee waa in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo waxyaabaha marka axaadiistu waxay ku soo aroortay qofka soo cuna dhirtan haha leh ee urta leh sida toonta iyo basasha iyo waxyaabahaas markay qaydhinka yiin ay urta khatarta a leeyihiin masaajidda inaanu iman baa rasuulku sala allahu calayhi wasalama tilmaamay saas oo kale wax allo wixii dadka dhibaaya ee qofku inuu la yimaado maaha salaada jamaacada waa inuu iska soo hagaajiyo si aanu dadka u dhibin saas oo kale wixii dadka dhibaya malaa'igtana uu dhibaa sida rasuulkeenu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam marka wakhtigan aynu joogana waxaa jira waxyaabo dadka dhibaaya oo dadka qaarna markaa lagu imtixaamay baa jira qofku waa inuu waxa weeye marka horeba iska ilaaliyo wixii xaaraana wixii xalaaleha urlana intaanu masaajidka iman waa inuu iska soo hagaajiyo oo urtaa iska soo gooyo axkaamtaas iyo kuwa kale faraha badanna waa inaynu ku dadaalo si aynu ajarka iyo abaalka wey salaada jamaacada uga helo ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiiy wanaag hayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه